wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa kormeer loogu kuurgelayay xaalada ay ku jiraan maxaabiista ku tegay xabsiga dhexe ee degmada kismaayo inta uu kormeerku socday ayaa waxay mas-uuliyiintu qayb-qayb u booqdeen qeybaha uu xabsigu ka kooban yahay adeegyada ay maxaabiistu helaan iyagoo sidoo kale warbixin ka dhageystay maamulka xabsiga ugu horeyn taliyaha ciidanka asluubta degmada kismaayo maxamed caaqib xirsi ayaa mas-uuliyiinta xog ka siiyey xaalada xabsiga iyo maxaabiista
waad aragtaan mudane wasiir iyo wafdina soo booqatayba maxaabiista jawiga ku nooleed iyo hadda jawiga ku jirto waa soo marteen sariiraha yaalla iyo say u yaallaan iyo qaabkooda iyo waxbarashadooda waad aragteen marka taa kadib waxaan rabnaa wixii annagoo aan xagganaga ah annagoo ciidanka asluubta ah kolley aan ku dari karro xagganaga ah inaan ku darro oo karaankaanaga wixii sakuurada iyo wixii ceebaha annaga ah oo dhanba aanu shaqadanada xaslanaan jecelnaha insha allah wasiirka wasiirkuna waa dadaalahayaa dadaal fiican insha allah xeeraalinta waxaan iyadana ka codsanaynaa insha allah wixii ka dhiman howlaha wixii ka dhiman inay iyaduna noo dhammaystirto ugu dambeyntiina cabdiweli xuseen jaamac wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka kormeerka uu ku tegay xabsiga dhexe ee degmada kismaayo isagoo xusay inay qayb ka tahay dadaalada ay wasaaraddu ugu jirto islamarkaana ay ku doonayso sidii ay maxaabiistu u heli lahaayeen xuquuqdooda waxaan u mahad celinayaa marka koowaad madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo suuro geliyey oo oggolaaday in meeshaan xabsi laga sameeyo oo dhulkan bixiyey oo gaadiidka bixiyey oo hubka bixiyey oo ciidankiisii geeyey oo la'aanta aysan waxba suuro geli karin aad baa ugu mahadsan yahay bulshada soomaaliyeed jubbaland way ku og yihiin waxaan kaloo u mahad celinayaa qoradii fanka lahayd oo noo soo ururiyey oo lacag noo keenay ayagoo waddankoodii joogo waddankoodu ammaan yahay ayagoo ayagoo aan waxba nooga baahnay annagoo aan u baahannahay yurubian uniyaka lacag bay ku bixiyeen waxaana fuliyey dhismaha u n o d c baa fulisay labadu waa ku mahadsan yihiin qof walba dadaalku ka galay marka waan ugu mahad celinaynaa iyadana ma ilaawi doonno waxaan kaloo intaa ku darayaa waad arkaysaan mudanayaal guddoomiyayaal xeer laaliye maxaabiista waad soo booqateen maxaabiistu aad bay uga fiican yihiin xabsigii hore markii loo fiiriyo aad bay uga fiican yihiin laakiin baahiyo iyo tabashooyin baa weli jira bini'aadankana tabashadiisu maba dhammaataba ilaa uu ka dhinto rajadiisuna ma dhammaato tabashadiisuna ma dhammaato insha allah iyadana waa ku daba jiraa way suuragalaysaa waa hagaajin doonaa aad bay mataqaanaa dowladda jubbalandna uga warhaysaa wixii dhimanna way ku daraysaa hay-adihii caalamiga iyo ciddii mataqaanaa garab istaagaysana diyaar baan u nahay